xaflad qalinjibinah ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah ardayda markaska alqamar oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana kasoo qayb galay maamulka markaska alqamar culimaadudiin arday waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana intii xafladda ay socotay qaar ka mid ah ardayda qalinjibisay ay goobta ku soo bandhigeen cilmigii ay barteen
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزيز الحكيم qaar ka mid ah martida waalidiinta iyo culimmada kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibinaysa iyagoona u mahadceliyey waalidiintii wakhtiga soo geliyey نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد waxaan farxadda iyo barwaaqada iyo bashbashta la qaybsanayaa ardayda dhammaystay oo u soo gabagaboobay barashada qur-aanka kariimka qoobkeeda be run ahaantii dadaal iyo karti badan oo muujiseen ayaad halkan ku soo gaadheen marka koowaad waa inaad ilaahay ugu mahadisaan subxaanahu wa tacaala marka labaad waa in dadaalkii aad wadeen aad sii wada laabtaan oo waxbarashada halkaa ayna ku joojinin oo waxa weye waxbarashadii diiniga aad sii wadaan iyo tan maadigaaba ilaa aad ka gaadhaan heer sare aad baan u soo dhaweynaynaa muxuu ahay juhdigan iyo midhahan uu gaadhay marka suuqamar waxaan leenahay halkaas ka sii wada dadaalka iyo juhdiga aad wadaan ugu dambeyna maamulaha markaska alqamar ee xifdinta qur-aanka kariimka ayaa soo xiray xafladda waxaan rabaa inaan u mahadceliyo culimmada waalidiinta iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan quruxda badan runtii wakhtiga oo aad halkan soo geliseen waxaa laga yaabaa waxyaabo kale fara badan inay idin qorshaysnaayeen laakiin een, idinkoo aadi kara meelahaas ayaa haddana waa soo baajiseenoo waxaad timaadeen xafladdani een, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo dhammaantiin een, intaa kadib walaalayaal waxaan idin leenahay ku soo dhowaada xarunta alqamar